halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sarreyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sarreyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa cutubka lixaad ee warqaddii cibraaniyada loo qoray waxaana cutubkan ku jira aayad tarjumadeedu ay ugu dhib badan tahay inta kitaabka quduuska ah ku qoran sidaad habeenkii noogu dambaysay maqasheenba caawana dooddii baannu horay u sii wadaynaa oo waxaannu eegaynaa kuwa cutubka lixaad aayadaha afar ilaa sagaal looga hadlay kuwa ay noqon karaan balse aynu wada dhegaysanno qasaa'id gaaban
guulow ilaahow gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda marka goodka laysdhigo isgarwaaqsin ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye geerid iyo dhimashada marka goodka laysdhigo isgarwaaqsin ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye marka goodka laysdhigo isgarwaaqsi ma jire low ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye guulow ilaahow u gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiye ololka guuxiyo galcadaabka lagu rido isgarwaaqsin ma jirmarkii noogu dambaysay waxaynu isla aragnay dhegaystayaal kuwa ay noqon karaan kuwii looga hadlay cutubka lixaad ee warqaddii cibraaniyada loo qoray aayadaha afar ilaa sagaal waa kuwa la sheegay inay lumiyeen badbaadadoodii waxaan markaasi xalay idiin soo sheegnay in kuwa luminaya ay noqon karaan sida kooxaha qaar ay rumaysan yihiin isla sidii looga hadlay cutubkii afraad kuwa yaraystay maqlidda hadalka ilaah waxaan kaloo idiin sheegaynaa in xitaa ay soo gelayaan kuwa ka dhiga adayga hadallada ilaah sida ku qoran warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad laakiin lama odhan waxay ku dhinteen dembiyadooda iyo xadgudubyadooda sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer efesos cutubka labaad aayadda koowaad waxaa kaloo aayaddii laba-iyo tobanaad ee cutubkii shanaad laynoogu soo sheegay oo la leeyahay wakhtigii aad macallimo noqon lahaydeen ayaad haddana u baahan tihiin in laydiin baro waxyaalaha ugu horreeya ee hadalladii ilaah oo waxaad noqoteen sidii kuwa caano u baahan ee aan cunto adag u baahnayn maadaama masiixiyiintaasi ayaan wax adag baranin oo ayaan qaadanin hadalladii ilaah ayaa la odhan karaa haddaba mid waliba oo yaraysta hadalladii ilaah inuu ka mid noqonayo kuwii laynoogu soo sheegay cibraaniyada cutubka lixaad waxay haddaba u baahan yihiin kuwaas caano un oo lama hayo wax koritaan ah oo muuqda marka waxaa adkaanaya inay ku sii socdaan rumaysadka waayo ma haystaan quudka ruuxa oo ay ugu baahan yihiin ku socoshada ay ku socdaan masiixa qof waliba ee masiixi ah wuxuu u baahan yahay inuu helo kororsiimada ruuxa kororsiimada ruuxana lama heli karo haddaan la laasimanin barashada kitaabka quduuska ah ee baibalka wuxuu markaasi qoraha warqadda cibraaniyada oo markaasi iyada ah la hadlayaa niman aan masiixa ku kobcin oo weliba dhanka rumaysadka carruurka ah wuxuu ku adkaynayaa inay lahaadaan kororsiimo xikmadeed iyo weliba mid ruux ahaaneed waxaa jira oo kale mufasiriin kale oo rumaysan maadaama lagala hadlay wax ku saabsan dhega adayga iyo koritaan la'aanta dhibaatada ay leedahay in masiixiyiintaasu ay ka dhacayaan rumaysadkooda iyadoo ay ugu wacan tahay in dardaaranka ama digitaanka ilaah ay sahashadeen waxaanay sidaasi aawadeed ku luminayaan badbaadadoodii waxaa waanada ama dardaaranku uu ku socdaa kuwaas aan badbaadada u qaadanin si xoog badan marka qoraha warqaddan uu u soo qorayo ayaa weli waxaa taagnaa macbudka oo waxaa halkaasi ka socday caabudistii caadiga ahayd wuxuuna qoruhu uga digayaa rumaystayaashan yuhuudda ah inayan ku soo noqon qaabkii allabariga ee reer banu israa'iil ay horay u rumaysnaayeen markaana haddii ay dib ugu noqdaan sharciga waxay oggolaanayaan in ciise masiix aannu dembiyadooda u dhiman marka kuwa rumaysan aragtidaas ah in yuhuudda dib ugu noqonaysa sharciga lagala hadlayo ayaa waxay ku doodayaan in warqadda cibraaniyada cutubka lixaad aayadaha afar ilaa lix ay qusayso oo keliya yuhuuddii masiixiyiinta ahayd ee wakhtigaas laakiin aanay innaga ina qusaynin waa kuwa nool qarnigii ka dambeeyey wakhtigaas isaga ah waxaa kaloo jira hormo kale oo adkaynaysa inaannu jirin cid lumin karta badbaadadeeda sida ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka lixaad aayadda afraad waxay leeyihiin ilaah sidaas ma samayn karo marka hormadaas waxay i xusuusinayaan hadalkii sayid ciise masiix markaasoo uu lahaa way sahlan tahay in oor weyn uu soo dhex maro cirbad duleelkeed markii loo eego in nin tujaar ah uu soo galo boqortooyadii ilaah laakiin wuxuu masiixu raaciyey in wax waliba ilaah ay u suuroobaan oo uu nin taajir ah ka dhigi karo masiixi marka maadaama erayga ma dhici karto aannu qiimi ka lahayn kitaabka quduuska ah dhexdiisa ayaan aragtidan qudheeda shaki iiga jiraa marka ay sidan tahay waxaa kuu muuqanaya inay jiraan tarjumaado fara badan oo aan islahayn iyo weliba tarjumaado kale oo aanan idiin sheegin waxaanse idiin sheegayaa mid ka mid ah tarjumaadahaas oo qalbigayga dejiyey ama barakadeeyey waxaa jiray tarjumaado kale oo uu qoray nin la yidhaahdo doctor j b rowell oo isagu ahaa wadaad xubin ka ahaa kiniisadda baabtiistaha ee ku tiilay victoriya oo ka mid ah deegaanka british colombiya tarjumadii uu qoray waa tan ugu macquulsan ee aan akhriyey waana tan niyaddayda dejisay waana wax badana raggii tarjumadahaasi sameeyey ayaan ka fiirsan bal marka hore waa inaad dareentaan in qoraha warqadda cibraaniyada aannu ka hadlaynin wax ku saabsan badbaadada wuxuuse sharaxaad ka bixinayaa kuwa badbaaday waayo iyaga waa la baraarujiyey oo waxay tijaabiyeen hadallada ilaah oo waxay qayb ka heleen ruuxa quduuska ah oo waxay tijaabiyeen hadallada wanaagsan ee ilaah iyo awoodda dunida imaan doonta mustaqbalka wuxuu cutubkan oo dhan caddaynayaa in qoruhu uu ka hadlayo wax ku saabsan abaalmarinta oo cutubka lixaad wuxuu qoruhu leeyahay oo dabadeedna dhacay ma suurtowdo in loo cusboonaysiiyo toobadkeenka haddaba lama odhan in loo cusboonaysiiyo badbaadada laakiin waxaa la leeyahay toobadkeenka toobadkeenka waa shay ilaah uu weyddiistay rumaystayaasha inay la yimaadaan tusaale ahaan waxaad akhrisaa toddobadii warqadood ee loo qoray toddobada kiniisadood ee aasiya sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka labaad iyo kan saddexaad wuxuu ku leeyahay qof waliba oo kiniisadahaasi ka tirsan toobadkeena waana farrintii ilaah uu u hayo mu'miniinta ama rumaystayaasha markaana qoraha warqaddan cibraaniyada wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan midhaha badbaadada laakiin ka hadli maayo aasaaska badbaadada ama waxa badbaadadu ay ku sallaysan tahay bal dib ugu noqo aayadda sagaalaad ee cutubka lixaad markaasoo qoruhu uu lahaa sida tan laakiin gacaliyaalow wax ka wanaagsan oo idinku saabsan ayaa lana aaminsiiyey iyo waxyaalaha badbaadada inkastoo aannu sidan u hadalnay wuxuu markaasi ka hadlayaa midhaha nolosha masiixiyiinta iyo abaalmarinta u imaanaysa iyadoo ay ugu wacan tahay badbaadadii uu helay qidcadaasi oo dhan wuxuu uga digayaa qoruhu inay imaan karto in qofku uu lumiyo hadiyaddiisii marka khatarteeda ayay leedahay oo rasuul bawlos baa wuxuu leeyahay howshii aynu qabannay oo dhan ayaa guban karta si aynan waxba u helin wuxuu rasuul bawlos oo arrinkaasi faahfaahinaya leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadaha kow iyo toban ilaa shan iyo toban sida tan waayo ninna ma dhigi karo aasaas kale kan la dhigay mooyaane oo ah ciise masiix laakiin nin hadduu aasaaska ku duldhiso dahab ama lacag ama dhagaxyo qaali ah ama qoryo ama cows ama bal nin kasta shuqulkiisa ayaa la muujin doonaa waayo maalintu way caddayn doontaa maxaa yeelay dab baa lagu muujiyaa waayo nin kasta shuqulkiisa ceynkuu yahay dabka ayaa tijaabin doona nin uun haddii shuqulkiisu ku duldhisay hadho abaal buu heli doonaa nin uun haddii shuqulkiisu gubto wuu khasaari doonaa isaga qudhiisuse wuu badbaadi doonaa haddaba saaxiib shaqada rumayste kasta dab baa lagu tijaabin doonaa dabkuna waa ololin doonaa shaqadii markaasi aad u haysay masiixa ayaa dab lagu tijaabinayaa tusaale ahaan waa laynaga xisaab qaadanayaa oo waxaannu gudbinaynaa tirsigii masiixiyiinta noqday iyo weliba xisaabta kale ee laynoo dhiibtay oo haddii shaqada aynu jidhka ku samaynay ee aynan ruuxa ilaah ku samaynin way ololaysaa waayo waa qoryo iyo bal iyo coos oo markii debka loo dhoweeyo iyaga oo dhaniba way ololayaan haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaannu soo hor istaagi doonnaa kursiga xukuumadda ee masiixa markaana yaanay inala noqon dhegaystayaal in laga eegayo aaminnimadeenna laakiin waxaa la eegayaa shaqo kasta ee aynu u samaynay masiixa wakhti waliba oo haddii laga helo daacaddarro markaa shaqadaasi laguma samaynin xoogga ruuxa ilaah waxaa masiixu uu dherarinayaa ama mitirinayaa howshii aynu isaga u soo qabannay waxaana la eegayaa inaynu aqoonta nimcada ilaah ku kornay iyo in kale waxaana layna weyddiisanayaa inaynu masiixa u markhaati furnay iyo in kale saaxiibkayga masiixiga ahow aniga ilama ahan in la ii xukumayo badbaadadayda laakiin waxaa abaalmarin layga siinayaa wixii aan masiixa u soo qabtay markii aan hor imaado carshiga xukuumadda bal eeg sida qoraha warqadda cibraaniyada uu sharaxaad uga bixinayo midhaha nolosha qofka masiixiga ah oo ah tan iminka looga hadlayo qidcadan ku qoran cutubka lixaad aayadaha toddoba ilaa siddeed oo waxaa qoruhu uu leeyahay haddaan idinku celinno sida tan waayo dhulka cabay roobka marar badan ku dulda ah oo u soo saara geedo u wanaagsan kuwii beeray wuxuu ilaah ka helaa barako laakiin hadduu dhalo qodxan iyo yomaarug waxtar ma leh oo habaar buu ku dhow yahay ugu dambaystiisana waa in la gubaa miyaydan idin caddayn in qoraha uu ka hadlayo wax ku saabsan abaalmarinta qofka masiixiga ahi uu helayo iyadoo loo eegayo sidii uu nolosha masiixinimada ugu noolaa iyo haddii uu ka midho dhaliyey wuxuu helayaa abaalmarin wanaagsan haddiise uu ka midho dhalin waayo shuqulkiisiibaa la miisaamayaa waxaanay noqonaysaa in dab lagu tijaabiyo haddii howshii uu qabtay ay ka badin weyso qoryo iyo coos dab baa la saarayaa oo qoryaha cooska iyo balka dabku wuu laastaa haddii uu sameeyo shuqul wanaagsan oo loo miisaamo oo uu helo dahab dahabku kama adkaan karo marka waxa laisweydiisanayo ma ahan badbaadadii qofka laakiin waa shaqadii wanaagsaneyd ee nimcadii uu helay aawadeed looga doonayey badbaadadu gorgortan ma leh waxaana lagu helaa rumaysad aan waxba lagu darin sidaad og tihiin oo aynu horay idinku soo sharaxnay haddii nolosha rumaystaha ay qodxon iyo yomaarug soo bixiso dabka ayaa lagu tuurayaa ama waa la diidayaa rasuul bawlos oo isla arrinkaasi abaalmarinta iyo xisaab xirka ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii tiitos oo isagu ahaa wacdiye dhallinyaro ah cutubka saddexaad aayadda shanaad waxaana rasuulku uu leeyahay sida tan inaguma uu badbaadin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay laakiinse naxariistiisa aawadeed wuxuu inagu badbaadiyey nadiifinta dhalashadii labaad iyo cusboonaysiinta ruuxa quduuska ah markii aad aayaddan eegto ayay kula noqonaysaa in rasuul bawlos aannu adkaynin shuqullada laakiin bal horay aynu ugu soconno isla cutubka saddexaad oon isla eegno aayadda siddeedaad waxaana qorninka uu leeyahay dhegaystayaal sida tan soo socota hadalkuna waa run oo xagga waxyaalahan waxaan doonayaa inaad ku adkaysatid in kuwa ilaah rumaysanu ay digtoonaadaan inay shuqullo wanaagsan ku dadaalaan markaad soo arki maysid in rasuul bawlos aannu shuqullada wanaagsan ciyaar u qaadanin ee ay tahay wax laga doonayo nolosha qofka masiixiga ah ee helay badbaadada qarash la'aanta lagu siiyey haddaba haddii aad tahay qof masiixi ah waxaa lagaa doonayaa inaad nolol masiixinimo lahaatid saaxiib marka haddaan tusaale idiin siiyo nimanka cilmiga saykolojiyada bartay waxay yidhaahdaan qofku garashadiisu laba siyaabood bay ku sallaysan tahay waana wixii waalidkiis uu ka dhaxlay iyo deegaankiisa marka waxaa culimmadu ay adkeeyaan in deegaanka qofku uu ku nool yahay ay gacan ka geysato kobiciisa dhanka garaadka haddii deegaanka aad ku nooshahay ay dad xikmad lahi ku badan yihiin waxaa suuragal ah in aad adiguna xikmaawi noqonayso haddii deegaanka aad ku nooshahay ay qabiil keliya deggan yihiin markaa wax ku kordhaya ma lahan dhan walibo laga eego oo waxaad u fakaraysaa sida qabiilkaasu uu u fakaro waxaanaad u ficiltamaysaa isla sida dadka deegaankaasu ay u dhaqmaan waayo iyaga ayaad la mid tahay markaana ka hor inta aadan masiixa ka dhalan camalka ama shaqadaadu micno yeelan mayso waayo ma ahan shaqooyin ilaah raalli uu ka noqonayo oo qorniinku wuxuu leeyahay xaqnimadayada waa sida calal wasaq ah oo kale sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka afar iyo lixdanaad aayadda lixaad marka ma ahan waxaad ilaah ka filanayso inuu aqbalo shuqulladaada wasakhda ah ilaah wuxuu aqbalaa dembiilayaasha laakiin wuxuu ku aqbalaa markii ay hoos yimaadaan furashada lagu helo masiixa markii aynu masiixa u aqoonsanno inuu yahay badbaadiyaheenna waxaynu noqonaynaa kuwa mar labaad xagga ruuxa ka dhashay iyo carruurtii ilaah markii taasu dhacdana waxaynu noqonaynaa sida butrosba leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda sagaalaad sida tan laakiinse idinku waxaad tihiin jinsi la doortay iyo wadaadada boqorka iyo quruun quduus ah iyo dad ilaah iska leeyahay inaad ogeysiisaan wanaagga kan gudcurka idinka yeedhay oo idinku yeedhay xagga nuurkiisa yaabka leh haddaba markii aad badbaaddaan dabadeed waa in la arko shuqulkaaga wanaagsan oo dunida u caddaynaya in ilaah uu ku badbaadiyey weli tafaasiisha warqadda cibraaniyada cutubkeeda lixaad aayadaha afar ilaa sagaal ayaannu ku jirnaaye waa in qofka masiixiga ah laga arko wax wanaagsan waana waxa ilaah xukumayo haddii uu sida carruur oo kale sii ahaado oo aannu wax soo kordhinaynin wax uu halleeya mooyaane oo dadka uu iimaanka ka weecinayo qofkaas lagama yaabo inuu abaalmarin ka helo masiixa waxaana qorniinka oo qofkaasi oo kale ka hadlaya uu leeyahay sida ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka lixaad aayadaha afar ilaa lix sida tan kuwii mar loo iftiimiyey oo hadiyaddii jannada dhedhamiyey oo laga dhigay kuwa ka qayb galay ruuxa quduuska ah oo dhadhamiyey eraygii wanaagsanaa ee ilaah iyo xoogga wakhtiga imaan doona oo dabadeedna dhacay ma suurtoodo in loo cusboonaysiiyo toobadkeenidda iyagoo mar kale wiilka ilaah iskutallaabta isugu qodbaya oo bayaan u ceebaynaya haddaba haddaan aayadahan idinkala dhigno mar kale ayaa waxaa la leeyahay oo dabadeedna dhacay markaa rasuul butros ayaa isaga qudhiisuba dhacay laakiin ma lumin sayid ciise masiix ayaa wuxuu ku yidhi isaga waxaan ilaah kaaga baryayaa in butrosow aadan dhicin butros dhaawac baa gaaray laakiin ma uusan lumin yooxanaa markos ayaa isna dhacay oo wuxuu ka gaabiyey inuu raaco safarrada wacdiska injiilka waxaana ku dirqinayay abtigiis barnabas ha yeeshee rasuul bawlos baan doonaynin ama ka hor yimid in yooxanaa markos isaga uu u raaco safarrada wacdiska injiilka ha yeeshee inkastoo uu dhacay haddana waxaa ilaahey mahaddiis ah inaannu lumin badbaadadiisii rasuul bawlos ayaa isaga qudhiisuba qiranaya in go'aankiisii ku aadanaa yooxanaa markos lagu degdegay haddaba labadaasi rasuul waa butros iyo markose ma ayaan luminin badbaadadoodii laakiin bilxaqiiqa way guuldarraysteen mar kale bal waxaad akhrisaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray cibraaniyada cutubka lixaad aayadda koowaad oo waxaad eegtaa sida qoruhu uu ula hadlayo shakhsiyaadka la doonayo inay shuqulladoodii meydka ahaa ka toobad keenaan ama ka noqdaan shuqullada aan waxtarka lahayn ee ay u bilaabaan shuqullo waxtar leh waana inaad maanka ku haysaa inaan lagala hadlin badbaado laakiin waxaa lagala hadlay toobadkeen xagga shuqulka ama ficilka ah oo ku aadan noloshooda masiixinimo waxaad markaasi xusuusataan in rasuul yooxanaa uu dadka ku wacdiyey waa yooxanaa baabtiisaha e markaasoo uu lahaa toobadkeena waayo boqortooyadii jannada way dhowdahay marka toobadkeenka laga hadlayo ma ahan wax hal maalin ku siman laakiin waa wax soconaya maalin waliba oo waxaa la doonayaa inaynu isbeddel ku samayno meel waliba ee noloshayada ah ma ahan inaad tidhaahdo waan toobad keenay oo haddana ficilladaadu ay la mid ahaadaan sida qof aan toobad keenin oo kale toobadkeenku waa shay soconaya maalin waliba waxaad ku beddelaysaa jihada noloshaadu ay u socotay intii aadan badbaadin ka hor iyo weliba qaabka aad u nooshahay ilaa aad soo gaarto heer kaamilnimo waxaana heerkaasi suuragal ka dhigaya ruuxa quduuska ah ee noloshaada ku jira kuwo badan oo rumaystayaasha yuhuudda ka mid ah ayaa baryahaasi weli bixinayay allabarigii macbudka waxay wax u bixinayeen dembiyadooda oo qoraha cibraaniyada ayaa wuxuu ka digayaa khatarta ay leedahay in dembiyo wax loo bixiyo marba haddii masiixii sare kacay uu wada bixiyey dembiyadii oo dhan hal mar ka hor intaannu masiixa imaanin ayaa allabari waliba ee la bixiyaa ahaan jiray wax masiixa howshiisa tilmaamaya masiixu wuu yimid oo haddana wuxuu ku dhintay iskutallaabta marka la aqbali maayo in dadku kol dambe ay dembiyadooda wax u bixiyaan sida qoran haddaba wixii ka dembeeyey qodbiddiisii ciddii allabaryo ku bixisa macbudka iyaga ayay qusaysaa marka waa muhiim inaynu dhegaystayaal arrinkaasi ahmiyaddiisa isla garanno dadka yuhuudda ah ayaa dib ugu noqonaya xeerarkoodii hore iyo shuqulladoodii aan isa soo taraynin oo waxay bixinayeen qurbaankii dembiga iyagoo welibana badbaaday waxaa markaasi laga digayaa inaanay dib ugu noqon sharci iyo xeer laakiin masiixi ay ku kalsoonaadeen inay sii haystaan haddii dadkii wakhtigaas ay masiixi oo dembiyadii dadka bixiyey weli allabaryo bixinayaan waxay doonayaan in masiixa ay mar kale isku tallaabta ku qodbaan laakiin taasi suuroobi maysa dhegaystow waayo masiixu wuu yimid oo wuxuu bixiyey dembiyadoodii si markaasi tarjumadan aad hagaag ugu garataan ayaa qoraha warqaddan cibraaniyada uu leeyahay sida ku qoran cutubka lixaad aayadaha afar ilaa lix sida tan kuwii mar loo iftiimiyey oo hadiyaddii jannada dhedhamiyey oo laga dhigay kuwa ka qayb galay ruuxa quduuska ah oo dhedhamiyey ereygii wanaagsanaa ee ilaah iyo xoogagga wakhtiga imaan doona oo dabadeedna dhacay ma suurtowdo in loo cusboonaysiiyo toobadkeenidda iyagoo mar kale wiilka ilaah isku tallaabta isugu qodbaya oo bayaan u ceebaynaya haddaba aayadda lixaad ayaa waxay leedahay oo dabadeed dhacay waa kuwa horay uu ahaa kuwa badbaaday oo haddana barako iyo keyr ka raadiyey ficildiimeedyadoodii hore kuwaas waxaa lagu tilmaamaa sida kuwa mar wax loo iftiimiyey oo hadiyaddii jannada dhedhamiyey oo laga dhigay kuwa ka qayb galay ruuxa quduuska ah masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow saluula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin